maaldaweed qarxiga dhacay waxaa noola keenay afartan iyo kow qof oo dhaawacyo kala duwan ah waxaa qalin loo sameeyey oo emergency asla markii saddex qof toddoba qofna waxay ahaayeen dhaawacyo fudud waa iska celinay sidoo kale maalinta labaad waxaan reerkeer usoo sameynay muqdisho lix bukaan afar ka mid a bukaanadii hadda xaaladooda waa fiican tahay inkaartay maasha allah saakaroonka ugu dambeeya bukaanada aad u fiicnaayeen kulligood waa fiican yihiin wax hadda oo caabasho ah amba dhibaato kale ay qaban ma jirin ilaa shan bukaan maanta waa la fasaxay hooyo xaaladooda soo fiicnaatay isbitaalka horta daawadiisii inkastoo aan ku tashanayn waxyaabahan oo kale emergency iska yihiin bukaanadasaan markii aad qarxid oo kale u dhaco daawada hadda maasha allah bukaanada daawo waan u helnay inkastoo weli loo baahan yahay daawo iyo daryeel kale mar walba loo baahan yahay emergency-ka oo imaan karo haddana insha allah xaaladda waa iska fiican tahay mar walba waxaa waaye isbitaal waay meeshii daawada waa yaraanaysaa qaaraa go-ayo qaar baa maqnaanayo marka insha allah waa wax waa u baahannahay kolley hay-ada hay-adaha qaar sida who oo kale daawo waana soo gaarsiisay inkastoo iska yar tahay haddana insha allah waxaa waaye waan sugaynaa weli maamulka oo gobolka oo kale iyo dowladda oo kale weli waxbaan goynaa